mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed duulax ayaa kormeer howlo amni ah ku tegay degmada yakshiid si ay ugu kuurgalaan isbeddelka amniga ka jira caasimadda kadib markii la kordhiyey tirada ciidamada amniga ee degmooyinka ka shaqeyn doona mas-uuliyiintan ayaa kormeer socda oo saacdo qaatay ka bilaabay saldhigga degmada yakshiid iyagoo socod ku marayay wadooyinka mara xaafadaha degmada yakshiid waxaana inta ay kormeer ku jireen ay dhiirogelinayeen ciidamada u taagan badbaadinta shacabka ee baarayay gaadiidka kala duwan waxay sidoo kale la kulmeen ganacsatada dukaamadaha ku leh xaafadaha yakshiid iyo odayaasha iyagoo u korgelayay xaaladaha amniga quseeya sidoo kale guddoomiye tuulax iyo saraakiishii kale ayaa inta ay kormeerka socodka ku jireen waxay booqdeen suuqa juungal qeybihiisa kala duwan iyagoo dhiirogeliyey ganacsada suuqaasi maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in dib loo furo garoon ay dhallinyarada xaafadda juungal ku ciyaaraan kubadda cagta kaas oo xirnaa muddo lix bilood ah kadib markii ay argixisada ay maamulka garoonka ku amreen in aysan furi karin hase ahaatee maamulka gobolka banaadir ayaa dib u furay isagoo amar ku bixiyey inaan dib loo xiri karin si dhallinyarada loo dhiirigeliyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa warbaahinta qaranka u sharxay kormeerkani iyo ujeedkiisa kormeerkan wuxuu uga duwan yahay kormeeradii hore aan samayn jirnay kormeerkan waa lug u ah baabuurteennii hadda ma wadano waxaan uga soo tagnay saldhigga waa lugeynayna halkan waxaan ku nimid lug waxaana ku laabanaynaa lug si aan nolosha iyo dhabta ah laamigana maanaan maraynin bythe way xaafadaha iyo luuqluuqyada waxaan soo marnay suuqii suuqii juungal sidii aan u soconnay waxaan ku soo dhacnay garoonkan hadda aan joogno oo xiran oo sida la ii sheegay xirnaa sideeddii ama shan bilood toddoba bilood ku dhowaad waxaana xiray nimanka nabadiidka ahaa oo dadkii garoonka lahaa taleefonka kala soo hadlay si ay u xiraan ayagoo diidan maaragta horumarka iyo isdhexgalka dhallinyarada halkan ka samaynayso waxaa noo suurto gashay inaan dib u furno garoonka isla caawa oo aad arkaysaan dhallinyaradii degmadan sideed bilood dhowrka bilood loo diiday inay ku cayaaraan inay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran annaga inay helaan goob ay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran amnigooda haddii garoonkan uu dib dambe uu u xirmo waxaa mas-uuliyaddeeda iskale qaybta guud qaybta guud ee booliska maamulka degmada taliska saldhigga iyo qaybta bari ee saldhigga kormeerkaana caawa keliya kuma ekaan doono waaxda juungalan caawa joognaa habeen dambena waaxa kalaan tegi doonaa degmooyinka gobolka banaadir waa bedelnay oo waa lugeynaynaa waxaan rabnaa inaan si dhab ah xaafadaha u tagno kormeerkan ayaa noqon doonaa mid joogto ah oo lagu tegi doono toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir si loo xaqiijiyo sugidda amniga caasimadda loona xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha amniga nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho